galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka maanta waxa uu ku saabsan yahay mudmaduuga soo kala dhex galay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka puntland faadumo yaasiin jaamac ayaana noogu soo diyaarisay magaalada boosaaso
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii falanqaynta oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso barnaamijka falanqaynta toddobaadkan ayaan ku eegi doonaa khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamulka puntland kadib markii qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland sagaalkii bishan janawari sannadka labakuniyo saddex lagu sheegay in puntland ay u dhaqmi doonto sidii dowlad madax bannaan oo kale inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya iyadoo hannaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay puntland go'aanka ka soo baxay madaxtooyada puntland ayaa lagu sheegay iyadoo la raacayo qodobo ka mida dastuurka federaalka ah iyo dastuurka puntland in ay si goonni ah dowladda federaalka ah ugala xaajoon doonto puntland heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah awood qaybsiga habdhiska amniga wadaagga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah haddaba go'aankan puntland ay gaartay kadib madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kow iyo tobanka bishan janawari sannadka labakunlabaataniyo saddex mar uu ka hadlayey shirkii sannadlaha ahaa ee garsoorka soomaaliya waxa uu sharaxay farqiga u dhexeeya awoodaha dowladda federaalka ah iyo tan maamul goboleedyada haddaba inta aynan dhegaystayaal u gudagelin barnaamijka aynu wada dhegaysanno hadalka madaxweynaha federaaleynta waan u istaagnay markii hore waxaan dhisnay nidaamkii federaalka ah ee dalka sanadkaas ilaahay intaasuu nagu guuleeyey maantana ilaa hadda wuu jiraa nidaamkii awoodsiinta iyo xaqiijinta iyo federaaleynta hoos u dadejinta waaye waxa naga dhiman dalkan laba waxyaabood inaan laysku qaldinaan rabaa dalka in la federaaleeyo waa mid dalka in laysku haayo oo hal dal ou noqdaana waa mid kale dalka in la federaaleeya macnaheeda ma aha dalku inuu kala tago oo qofba meeshay rabta iska aadi karta ma aha maya jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya jamhuuriyad la yidhaahaana oo hal ka mid ah labada boqol dowladood ee adduunyada ka jira ka mid ahaan nahay hal dowladaan nahay hal dalaan nahay muwaadinka soomaaliyeed geeskaas ha ku noolaada ama geeskaa kale dalka ha uga noolaada isku xuquuq waaye mid muwaadinka darajada koobaad iyo mid muwaadinka darajada labaad ma qabno weligeenna sooma qabin haddana ma qabeyno sidaas daraaddeed wax kasta oo muwaadinka soomaaliyeed ee raas gambooni jooga iyo kan raas caseyr jooga iyo kan laawi cadda jooga wada taabanayo dowladda dhexaa mas-uulka ah dowlad goboleed mas-uulka maaha wixii taabanayo deegaankaas u gaar ah ee deegaankaas horumarkiisa wanaagiisa amnigiisa hoose amuurihiisa hoose taabanayoo dhanna waxaa ka mas-uul ah dowlad goboleedka ka mas-uul ah wixii labadaas ka soo hara ee meel dhexe ah ee wada taabanayo haddii dhinacan loo fasirin muwaadiniinto dhan taabanayo haddii dhinacan kale loo fasirin muwaadiniin deegaan taabanayo waa laga yaabaa wada tashi waa laga wada tashanayaa go-aanaa laga wada gaarayaa wadaagaa la yihaah nidaamka federaalka ee aan rabnaahi inuu sidaa u qeexnaado waayo ma doonayno dalka soomaaliya gudihiisa laba muwaadin oo kale xuquuq ah oo kale maxaanku irahday heybad ah oo kale ixtiraam ah inay ku noolaadaan ma rabno dadka qaarkiis ayagoon ogeyn waxa ay ka shaqaynayaan inay sidaas tahay muwaadiniintoo la kala fadilo deegaanadoo la kala fadilo dadka oo la kala muxuu ah hayo isku dadkaoo la kala celiyoon inay isku soo noqdaan aan la ogolaanin ay dadka qaarkiis waxay u arkeen inay tahay nidaam hoose oo u gaara dadka maya deegaan kastoo soomaaliyeed maslaxaddiisa waxay ku jirtaa soomaaliya inay isku furan tahay hal dal tahay xuquuq siman leeyihiin deegaankaas hadduu kasoo tago deegaankaas taga uu degi karo ku noolaa karo maxaanku rahday ku dhaqmi karo xagga kale hadduu mid kale u guuraayo ay sidoo kale ay tahay laakiin jasiirado kale xirxiran oo midba midka kale difaac uga jiro dalkan kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii bilowgeedii ee dagaal sokeeye ka bilowday waa la kala miirmay ummadda ayadoo isku dhex jirta oo soomaali mid kasta meel kasta degan yahay oo degaan kasta la wada degan yahay oo aan ninkan muxuu ahaay muxuu halkan ka soo doona aan laslahayn ayaa baraayadaasi dhacday waa la kala miirmay dowladda soomaaliya ama jamhuuriyadda saddexaad ee soomaaliya mas-uuliyadda saaran waxay tahay dadka inay isku soo celiso horta dadka soomaaliyeed inay isku soo noqdaan inay isku soo noqdaan oo dad walaalo ah isdhex degan oo soomaali ah oo muwaadiniin ah oo dalkan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya la yidhaha dhexdeeda xuquuq siman kuleh inay noqdaan oo ninba meel degi karo qabaa'ilaan u kala miiranay waan ognahay waan garanaynaa qabiil oo degaankiisa ku filan yahay ma jiro qabiil kasta waxaa anfacaya soomaalinimo soomaalinimo wax ku helayaa soomaalinimo muxuu heybad iyo sharaf iyo karaamo ku yeelan karaa maxay ahayday xadiidkii ahlu makka shu-uuntooda ayagaa yaqaano soomaliya degaan kasta shu-uuntiisa hoose asaa yaqaano madax banaan shu-uuntiisaas hoose ku xallistana waa leeyahay waana la siiyey oo dastuurkaa siinaya barnaamijka falanqaynta toddobaadka waxaa marti noogu ah siyaasi faarax cali shire oo horay u soo noqday wasiirka maaliyadda puntland si dhowna ula socday arrimaha dastuuriga ah ee laysku hayo caarshe maxamed siciid aw muuse wasiirka tamarta macdanta iyo biyaha puntland oo aaminsan in maamulka puntland uu xaq u leeyahay go-aankan iyo siyaasi cabdirasaaq axmed shoole safiirkii hore ee dalka soomaaliya u fadhiyey waddanka suudaan islamarkaasna go-aanka puntland gaartay u arka mid wada tashi u baahnaa dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta toddobaadka aad baa umahadsan tihiin aansiiya ugu horeyn wasiir caarshe siciid ow muuse wasiir muxuu yahay khilaafka ee sababay puntland in ay go-aankan soo saarto saadum waa mahadsan tahay horta marka hore khilaaf abuurmay oo hadda jiraa ma jiro puntland laxjeclo badanaa soomaaliya ka haysa muddaan ka shaqaynayna howlahan waxaa hadda soo baxayna waa uun sida aan u aragna in wax loo sixi karo marka khilaaf lama oran karo hadda khilaaf baa abuurmay ee puntland iyo dowladda federaalka khilaaf udhexeeya ma aha annaga xiriirkii iyo wada shaqayntii iyo wixii jiray waa sidoodi laakiin arrimaha horteginta leh ee dastuurka ugu horeeyo ee hanaanka dowlad dhiska federaalka ugu horeeyo ee doodii aan ka qabnay iyo sida wax loo sixi karo baa waxaan caddeenay dhinaceena annaga sida ay nala tahay dowladdu puntland ay caddaysa marka mawqifkaasaan soo saarnay ah in maaragta dowladda federaalka ee annaga aan wada hadalno qodobada iyo sidaan wax u aragna dooda annaga ay noo furanto taasaa boosishikiinu yahay taladeennuna tahay laakiin khilaaf hadda hormay iyo dowladda federaalka ee puntland oo kala taagan ma aha sidii wax loo hagaaji laakiin was laakiin wasiir si madax banaan baan wax u maamulanaynaa haddii aad tiraahdo ma maxay u muuqataa si madax banaan aan wax u maamulanaynaa stiil waxay ku jirtaa xeendaabkii dastuurkay ku jirtaa dastuurkii puntland dastuurkii dowladda federaalkay ku jirtaa wax xeendaab ka baxsan ma aha wax hadda soo booday oo ma aragtay qaanad laga soo saarayna ma waa wax weligay jiray weeye ee brocesskii iyo qaabkii geedi socodka ahaa ee hanaanka shaqada u hagaagi lahayd un baan rabnaa in la saxo talada iyo boosishiga aan soo jeedinayna waa taase ee khilaaf horle iyo maaragtay kala guud ma aha birsaaq shoole sidee u aragtaa go-aankaas saadma waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha v o eba go-aankaas aniga waxaan u arkaa go-aan lagu degdego inuu yahay aan aysan ahaynna hadda haddoo kale inuu soo baxo khilaafka puntland iyo isfaham dara isfaham waaga puntland iyo dowladda federaalka ah e hadda ma bilaabanee muddii foojiitamayey laga soo bilaabo labadii kun iyo markii t f g ga ahayd labadii kun iyo tobankii laba koob iyo tobankii intaas wuu soo jiitamayey dowladihii puntland xilligaas ilaa xilligaas saddex dowladood baa soo maray khilaafkaana waa uu jiitamayey haba yaraatee ma dhicin dowlad inay qodobka afaraad ee dastuurka puntland inay miiska soo saarto ma dhicin maxaa yeelay waa is afgarawaa u baahan wada hadal iyo wada xaajood in lagu dhameeyo laakiin qodobka ka soo baxay waraaqda kasoo baxay sagaalka bisha january madaxtooyada puntland saddex inood bay ii leedahay marka aniga aan fiiriyo number one processkii ay ahayd waraaqda inay marto ma aysan marin wadatasha bay u baahan tahay qodobka afraad ee dastuurka puntland baa qoraya sida loo samaynaya wadatashiga go-aanka heerkaas si loo gaarayo waxaa la rabaa saddex dowel laba dowel oo baarlamaanka ka mid ah inay go-aankaas ansixiyaan wadatashi lama- lalama gelin golihii wakiilada wadatashi lalama gelin golihii xukuumadda wadatashi lalama gelinin cid dadka ay khusaysay masiirka go-aan noocaas oo kalea dowladda inay gaarto marka waxaan u aragnaa go-aan lagu degdegay inuu yahay oo xilligiisii hadda aan ahayn oo u baahnaa haddii go-aanka noocaasa la gaarayo in processkii dastuurka puntland uu qorayey in in loo maro u baahnaa wey midda kale madaxweynuhu eh, labada heshiis oo hadda la- uu ka biyo diiday labadaba horaa loo siiyey Eh, kalfadhiga hadda n c c gi shirki u dambeeyey kii ka horreeyey baa la siiyey waxay ahayd inuu wadatashi geliyo wax wadatashiya ma uusan gelin waxaana siinayaa faarax cali shire dowladda federaalka waxay cuskanaysaa qodobo dastuuri ah warqada ka soo baxda madaxtooyada puntlandna qodobo dastuuri ah oo dastuurka puntland ah ayaa ku jiray marka maxay yihiin haddii aad si dhow ula socotay arrimahan qodobada saxda ah ee laysku hayo bal noo sharax adoo mahadsan adan waa ku salaamay eh, dhegeystayaashana waa salaamay runtii waxa weeyaan ama state ha ahaato ama federaal ha ahaatee cid kastoo ku dhaqanta sida uu yahay ugu dhaqantay u raacday intii la la isu yimi ilaa dawladdii cabti eh, waxa keliya heshiis lagu yahay waxa weeya waa four point five wey four point five kaas oo political agreementiga oo qabaliga ah oo baarlamankuna ku dhisan yahay eh, golaha xukuumadduna ku dhisan yahay unbaa soomaaliya ka jira xubka qabiilka laakiin habka eh, dastuurka ku meel gaarka ah haddii la raaci lahaa eh, isteyaduna kooda raaci lahaayeen dee soomaaliya maanta wax badan baa u qarsoomi lahaayo ma ay joogteen halkaas marka dastuurka eh, ku meel gaarkaa la sameeyey qodobaa ku qoran qodobada ku qoran eh, intaan eh, maaragtay buuq iman ama wax kale iman in laga wada xaajoodo oo meel la isla dhigo baa baa loo baahnaa Eh, tusaale ahaan waxaa qobdin laga dhigay eh, dowladda dhexe afar qodob mooyaane inta kale inay tahay wax eh, oo dastuurku inuu yahay u yahay optin dood u yahay inuu optin u yahay in laga wada hadlo laga wada xaajoodo laisku xagxagto laisku jiijiido eh, maaragtay eh, bargaining lagu galo oo qodobka arrimaha dibadda qodobka difaaca qaranka qodobka jinsiyadaha iyo socdaalka qodobka siyaasadda maaliyadda afartaa dastuurka wuxuu qeexaya waxa iskale dowladda federaalka ah wixii kale oo dhan waxaa optin looga dhigay ama ay u yihiin eh, eh, eh, in laga in laga wada hadlo eh, dowladaha dhis eh, kuwii dhisnaa iyo kuwii aan dhisnaynba puntlandoo waagaa jirtay somalilandoo markaa loo ictiqaadayo inay tahay iyadana state kale eh, qoraahaha ku qoran waxa weeyaan stateyada jira eh, waxay ahaan doonaan maamul bay sii haysan doonaan inta dastuurka ayaa waa waxa keenay mar kasta maamulkooday sii haysan doonaan waxa weeyaan waxyaalaha buuqa keena oo mar walba la isku haysto oo dowlad kastoo timaada ay la kulantay ka mid tahay waxaa jira oo kaleeto in ay fikirka federaalka lagu kala duwan yahay dastuurkana ayaan ku qeexnayn oo qolana rabto mar kasta qolada xamar ee dowladda federaalka ah hoggaankeeda haysaa ee waxay door bidaysaa inay awood badan oo ay dalkii ku maamusho oo amni ku sugto oo ee maxaan ku rahdaayey iyadu ay noqoto inay qolada baawalka haysa tahay qolyaha isteegyada joogana ee oo weliba puntland ugu horeyso oo dastuurkooda ay ku qoran tahay waxay leeyihiin maya saas maahe dowladda afartaa qodob wixii ka aan ka ahayn inta laga heshiiyo dowladduna dhexna qaar ha yeelato ee dowladaha kaleeto xubnaha ka ahayna waa inay awood yeeshaan oo dowladaha dowladda dhexe waxay yeelanaysaa wixii bolosi oo kaleeta wixii fulinana waxaa yeelanaya maaragtay isiyada marka meesha la iska diidan yahay oo buug mar walba ka jiro waxa weeyaan dowladdii dhexe oo rabta inay implementationkii bolosigii iyo impl- siyaasadii iyo fulinteedii iyo qorshaynteedii ilaa level hoose tagto iyo isteydyadii oo raba inay dowladdu siyaasad intay u dejiso wixii dhaqaale ay haysan distribute garayso iyagu ay fulintii iyo yeeshaan ah, maaragtay iyo iyo qorshaheedii waxaa kaloo taa dheer horumarinta dhaqaalaha oo stateka degmooyinka dowladaha hoose eh, ma dowladda federaalka ah baa maamuli doonta oo xaq u leh mise stateka xaq u leh waxyaalo badan oo arrintaas ku gadaaman baa jira oo dastuuri ah oo aan si saani ah oo calool fiyow oo kalsooni leh oo ay ku jirto is-aaminaad aan looga marna looga niqaashin sida looga niqaashi karona waxaan qabaa inay dad technic ka ah intay diyaariyaanin aan madaxweyneyaasha intay isu tagaanin iyagu ayan maaragtay nin walba intereskiisana ka eegin awooddiisa xoojinteedana ka eegin dad technical intay soo diyaariyaan iyagu ay intay fiiriyaan loo loo soo bandhigaho ay markaa saxiixaan waxaa soo haray dastuurka federaalka mar walba waxaa la yidhahdaa qabyo weeye ilaa cod loo qaado weeye ilaa kan la yeelo weeye haddii cod loo qaado iyo hadduu qabyo yahay wax isma doorsho haddaan lagu dhaqmayn wax isdoorsho ma leh marka waxaa laysku hayaa waa shuruucdaas sida anigu aan u arko weye oo qof walba meel ka eegayo aad ba umahadsan tahay waan kugu soo laabanaya aan siiyo wasiir caarshe faaduma waa mahadsan tahay dhowr qodobaan waa inaan kommentigareeyo siyaasi shoole qodobada uu tilmaamaya oo ah horta processka waxa la isku hayo dowlad dhiska soomaaliya dastuurka iyo processka dowlad dhisku weli waa socdaa khilaafka dastuurka wuxuu soo taagnaa shan iyo tobankaa sana uu soo taagnaa doodeedu maalin wa meel bay taagneed hadda waxay taagan tahay maalinba meesha sida ay salaada ku qabataa loo tukadaa hadda waxay taagneed uun muddo ka shaqaynaynay cagta ha loo dhigo yaan la boogsiin deg dega ha laga daayo waxaan ka hadlayna waa processka annaga qodob qodob iyo tafaariiq ma ah waxa kan waxa kan waa jumlo broceska dastuurka loo galaayo broceska hanaanka dowlad dhiska loo galaayo saadama wax in la caddeeyaan rabaa ma og tahay waxa aan ka hadlayno annaga oo nuxurka ah waraqdu xabaarsan tahay waa in wax la saxo shir xamar la isugu yimaado oo madaxweynaha iyo madaxweyne dowlad goboleedyadu isugu yimaadaan oo lagu bere qaadanaya dastuur iyo process kow iyo labaatan sano soo jiitamayay laguma dhamayn karo wakti bay u baahan tahay howl bay u baahan tahay marka waxaan ka hadlayna annagu waa tafaariiqda ha laga daayo wuxuu waa jumle si miyir qabana ha loo saaro technical team ha loo saaro ha la isla fahmo maalinba waxa la isla soo dhaweeyo processku ha socdo laakiin haddii sida ra-iisul wasaaruhu uu tilmaamayo uu yidhaahdo wax walba saddex option baa noo dastuurka saddex option baa nooga diraa federaalka caasimadda saddex option baa ka diyaarta wuxuu hadday wada diyaar yihiin dee iska saxiix maaha wixii moogta wuxuu ah waa dowlad dhis cusub weye waa hanaan cusub weye qancin bay u baahan tahay isla faham bay u baahan tahay marka masha jujuubka ha laga daayo boobsiiska ha laga daayo miirqab ha lagu shaqeeyo cagta loo digo dadka ha kalsooni ha la geliyo inta aan tilmaamayno anagu aan leenahay maaragtay dib baan uga joogsanaynaa shirarkan labada beriyaha oo intii laisugu yimaado haddana le ajendayaasha hala fiixo qodobada hala fiixo waxaan ka hadlayno waa intaas shoole sidee baad u aragtaa qodobadan wasiirku ka sanqariyey horta waxaan rabaa inaan wasiirka xasuusiyo shirkii wadatashiga ee march two thousand twenty lagu qabtay garowe horta qayb baan ka ahayo waan ka qayb galay shirkaasna kama soo bixin go-aan ah dowladda federaalka xariggaan u jaro ama qodobka afaraad ee dastuurka puntland iyo qodobka boqol iyo afartan iyo labaad ee dastuurka federaalka ah qodobadaas in laisku laisku caraadiyo horta heshiis kama uu soo bixin ma uusan kasoo bixinin taa horta waa qodob qodobka kale waa inaan hal arrin fahmno weeye dastuurku ma aha documenti qof uu leeyahay ma aha waa heshiis bulsho weeye heshiis bulsho weeye ilaalintiisii ka warqabkiisii go-aan ka gaaristiisii bulshada u yaalaa dowladda puntland dowladda federaalka waxaa u matala xildhibaano waxaa u matala xubno aqalka sare ah oo marka la sameynayay aqalka sare loo sameeyey in ay ilaaliyaan interestiga ama danaha dowlad gobole dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada inay ilaaliyaan baa loogu talagalay waxba lama weydiin waxna looma sheegin wadatashi looguma yeerin oo lama odhan war dhibkaanaa jira war dukumentigaanaa jira oo tala u baahan qodobada uu madaxweynaha ka biyo diiday ma sheegin waxa miiska lasoo saaray aniga uma qaadan sharci dhammaada inuu yahay waa heshiis siyaasadeed oo draft ah wey madaxweynuhu marka wuxuu xaq u lahaa inuu dhaho kanna ma anfaco kanna ma anfaco marka uu dadkiisa lasoo tashado wixii oo dhan ma dhicin marka ani waxaan u malaynayaa hadalka wasiir juuxa uu sheegay laba maalin kahor uu sheegay oo uu yidhi waxaan ugu talagalnay gorgortan baan ugu talagalnay gorgortankaa ka khaldamay taa looma gala gorgortan danta ummadana laguma gorgortamo marka ani waxaan arkaa waraaqdaas muxuu ahaa kasoo baxday madaxtooyada kasoo baxday oo madaxweyne siciid uu uu soo saaray intii xagga la iska dhigo danta ummadda soomaaliyeed iyo maslaxadeeda iyo midnimadeeda dhab ha looga wada hadlo faarax cali shire shantii sano aad ahayd wasiirka maaliyadda xilligii uu cabdiraxmaan maxamed faroole ka ahaa madaxweynaha puntland caqabada noocan oo kale ah ma idinka hortimi si kale inooga hortimi si dastuuriyaa noogama hor iman because berigaas dastuurku markaasaaba la sameeyey kudhaqankiisana dowladii madaxweyne xasan sheekh waa ugu horreysay oo labayo tobankii labadii kun iyo labayo tobankii markii ugu horreysay oo la saxiixay isaga lagu bilaabay dastuurka markaasna caqabado way jireen oo maaragtay ay kamid ahaayeen madaxweyne farmaajo ayaa la ogaaday wiiliska ay leedahay dowlad dhexe oo oo iyada awoodda iskaga haysata oo aan ujeedadii waxba hayn wax kasta oo oo oo la keeno waxaa laga maraa dhinac oo sidii la rabay looguma dhaqmo oo inta qofka markaa jooga xukunka ama state ha ahaato ama ha ahaatee baa laga buu ka qaadanaya inta isaga aan anficinna wuu iska tuuraya marka arrimahaasu waa waa waxa jiidaya dowladniskii soomaaliya waxa jiidaya weliya oo dib u dhiga mar kasta mar kastana madaxda isteyada ama joogta dowladda dhexe waxay ku cabirayaanin aniga aragtida waxay ku cabirayaanin markaa iyagu ay joogaanin waxa ay iyagu rabaan inay sameeyaan mana aha mustaqbalka boqolka sano ama kontonka sano soo socda wixii ummadaanu masiirka u noqon lahaa inay dejiyaan oo meel dhigaanin marka taasaa naga maqan waxaa naga maqan inaynu qof walba uu fiiriyo ama siyaasi walbaa fiiriyo hogaan hogaamiye kasta uu fiiriyo ummadda berrinta waxay noqonaysa oo isagu uu yon tolan sidii berrinta uu kusoo noqon lahaa interestkiisa iyo sidii awood xooga ku urursan lahaayo uu kuwa kaleeto maaragtay madaxa cag kaga saaro faadumaha ku daro haye horta mushkiladda ku saabsan hanaanka dowlad dhiska puntland iyo dowladda federaalka ah mudday soo taagneed wax hadda yimid ma aha su-aalka hadda waa wasiir faarax weydiinaysa xilligii madaxweyne faroole ma jireen xilligii madaxweyne cadday jireen oo dooda soo taagneed ilaa madaxweyne faroole jirta madaxweyne cabdiweli way jirta hadda madaxweyne siciid bay taagan tahay madaxweyne farmaajo ka horreeya baa doodeedu noo taagneyd weli wixii aan madaxweyne farmaajo isku haynay unbaa haddana taagan nahay consistency weye horta siyaasadda puntland issuega ka taagan federaalka iyo siduu u dhaqangeli lahaa waa consistency waaye doodu waxa weeye dastuur baa lagu dhaqmo wasiir faarax baa ku bilaabay hadalkiisa dastuurka ha lagu dhaqmo waxa hadda aan ka shaqaynayno oon tilmaamayno oo waraaqda ay soo xiganaysay oo qodobeysanaysa oo saldhigga u ahaa waa dastuurkii puntland iyo dastuurkii federaalka dastuurka ha lagu dhaqmada aan leenahay baan anagu hormuud ugu nahay oo tilmaamayna oon leenahay qodobadaasaan cuskanayna in wax la saxaana rabnaa ogow in wax la saxaan rabnaa weli waxaan rabaa laba inaan kala saaro shirkii ugu dambeeyey oo madaxdu isugu tageen xamar oo go-aamada laga soo qaatay war mursiidkii ka soo baxay waxaa ka muuqanayay puntland inayna qayb ka ahayn go-aamada halkaa laga soo qaatay arrintaas halkaasay ku xiran tahay communikegeeda waa soo baxay go-aamadeeda waa lasla soo qaatay puntland inayna qayb ka ahayn waa sheegtay oo meeshay ku qoran tahay heshiiskiina sidaasaa lagu wada seexay kayskaa waa xirmay waraaqda dambe soo waqday waxay furaysaa base cusub process cusub bay dhisaysaa sidee wax u saxaynaa annaga ka puntland ahaan haddaan kii horena soo xirnay oon puntland ayna qayb ka ahayn xaggee u soconnaa bay waraaqdan tilmaamaysaa waxay saldhig u dhigaysaa oo gogolxaar u samaynaysaa sida wax loo saxi karo ee puntland oo duday iyo puntland oo go-day ma aha arrinta ku saabsan siyaasi shoolow haddii ay tilmaamaya oo ah xildhibaanaa jira aqal saraa jira waa rugtiis xildhibaanaa jira federaal federaalka fadhiya aqal saraa jira oo shaqadoodu tahay inay stateska matalaan laakiin mushkiladdu waxay ka jirtaa xildhibaanadii iyo aqalkii sare iyagoo weli ku mashquulsan dhisidii guddiyadii dastuurka baa dastuurkii la tafaariiqeynaya ma aha annaga mushkiladda dhinaca puntland ma aha inaan annagu la tashan weynay mushkiladdu waxa weye mashhuur waxaa la qaybana awoodaha la qaybinayso awoodo dastuuriya ma aha soo guddiyo male shaqadu soo talo uma baahna soo gogol inta ka ballaaran uma baahna mashir laba beriyo xamar laisugu yimaada wax lagu saxiixaya macnaha meesha aan leenahay miirqab ha shaqeeya waa halkaa weeye annagu talada nagama qaldana qorqorta nagama qaldana weli waxaan rabnaa in processku saxmo waxaan tilmaamaynaa maaragtay waa wake up call war waxaan sidaa ha laga daayo lisma jajuubi karo fursad ayaana laga khasaarin shalay madaxweyne xasan iyo tiimkiisu mucaarad baa la wada ahaayo madaxweyne farmaajo dacalka la haysto lahaa process buu qaldaya ma kii la qalbaan ku sacno wax suuroobi kara maaha cadaaladna ma aha siyaasadna maaha principalna ma aha waa mahadsan tahay waa soo gabagabaysanaynaa waxaan siinayaa cabdirasaaq shoole muxuu yahay xalka la isugu soo dhaweyn karo wada shaqaynta
puntland khilaaf joogto ah inuu kala dhexeeyo dowladda federaalka ah oo sida hadda lasoo tilmaamay dhowr iyo toban sano socday labaataneeye muddo labaatan sano ku dhow socday dan uguma jirto waxyaaba fara badanna way ku weysay xaqiiqatan oo deegaamadan iyo iyo maamulkan dowladdan ay ku horumari lahayd way way way ku weysay marka waxaa ila habboon puntlandna wadatashi ha la samayso oo taladu yaysan noqon wax qof macnaha ligliga u haysto keligiis jaabka ugu jira yaysan noqone golayaasheedii wa- wax wax ba- wax badan bay ku weyda markaad leedahay yacni puntland mar walba mayadaa gardarayd maya ma gardarayn ma oranayo markas way gar way gardaray ma oranayo oo marar laga gardaraa way jirtay oo waxyaabo fara badan loo gardaraa baa jiray oo cad oo shahaadooyinkii muxuu ahaa ardaydii dugsiyada sare loo diiday arday laba iyo toban sax soo baranayo in loo diido aysan ahayn macnaha oran mayo mar kasta puntland way gardarayd haba yaraatee laakiin waxaan leeyahay khilaafkan joogtada ah puntland waxay u baahan tahay inay la timaado maskax iyo hanaan khilaafkan ay kusoo idlaynayso dareeraheedana ay banaanka ku dhiganayso haddii marka la diido oo taladeeda la diido dee dastuurkaa qoraya hanaankaa qoraya systemkaas markaas laakiin wax aan laga wada tashan laba qof oo qol isku soo xirtay oo iya ka wada hadlay oo iya ka wada hadlay oo waxay ku wada hadleen aan la ogeyn waxay isku haystaan nina uusan banaanka soo dhigin madaxweyne xasan sheekh maxamuud bulshada soomaaliya lama hadlin ma dhihin puntland waxaas iyo waxaas ka biyadiid madaxweyne siciid cabdullaahi deni markuu puntland kusoo laabtay ama shirka uu kasoo baxay muqdisho uu yidhi saxiix maygiiska dadka uma bandhigin war waxaasaan saluugay waxaasna nooma cuntamaan ma uusan oranin marka eh, aniga waxay ila tahay waxay uba- waxaan u baahanaa horta hore golahan n c c golaha wadatashiga qaranka Eh, waxaan aaminsanahay xilli buu lahaa xilliguu lahaana waxay ahayd xilligii dowlad dhiska lagu jiray oo xildhibaanada iyo la dhisayay hadda puntlandna golayaal bay leedahay federaalkana golayaal bay leeyihiin puntlandna ha ku dhex shaqayso institutionska ama mu'asasaadka dowlad dhexda ku shaqayso oo barlamaankii iyo golihii wasiirada Eh, ha ku- federaalkana ha ku shaqeeyaan mu'asasaadkii iyo institutionskii federaalka ha ku dhex shaqeeyaan khilaafka wuu yaraanayaa laakiin markii laba nin ama shan nin intay qol isku soo xirato ay dhahaan masiirka ummadda soomaaliyeed annakaa ka talinayna keligayo arrinkaas waxaan u arkaa inuu gaf ku yahay ummadda soomaaliyeed mana qabto aansiiyo faarax cali shire een, maxaad gabagabadii baa la marayaa maxaad xalka ku tilmaami lahayd
federaalku wuxuu leeyahay laba dhinac oo midna bolit siyaasadda yahay midna horumarka yahay midkii siyaasaddaa dhaqaaqi laha horumarkii dadkii way isdhex galeen waxbay wada haystaaniin waa laga faa'iiday waa ujeedaan degaan walba wuxuu maray wuxuu gaaray horumar servicekiibaa maarata adeegiibaa bulshadii meel fog oo oo hoose gaaray waxaas waxa keenay waxa weeye waa federalismka laakiin dharkii siyaasadda siyaasiyiintii baa ishaysata oo intii markaa xukunka timaadaysa marka waxa weeyaan ha ku noqdeen eh, bulshada oo sharciga bulshadu dhigato dastuurka ah inta lagu noqdo waxa qoran ha la raaco waxa dhimanna ha laga heshiiyo intaas aad oo dhan.
aadaa umahadsan tahay aansiiyo ugu dambeyn wasiir caarshe had muxuu yahay xalku halku waraaq baan soo saarnay in laisla fahmo unbaa halku yahay hal kale ma jiro aan wax isla fahanno annagu xaaladda inaan dejinaan rabnaa wax la saxo saxuna sidaasee noola muuqataa marka fiiri waxa laga hadlaayo aan isku hayno waxa weye dastuur ha lagu dhaqmo waxaan ka qaylinayno intaan leenahay waxa weeye processkii dowladnimada iyo hanaankii ha la wadaago talada ha la wadaago toddoba bilooda hadda xukuumaddu ay jirtay shirarkaas waa socdeen waa la tegaayey waa la doodayey waxaa la oranayay maalinba qadiyad baa miiska la saarayay war sidaan ha laga daayo wax wax laga saxaan lahayn waxa u dambeysay arrintii khayraadka fiiri khayraadka iyo batroolka een, madaxweyne farmaajo laga diiday madaxweyne xasan sheekh isla shirkadihiibu intuu dhu- dhiil la galay oo la saxiixay baa contractiya la kala qaatay position baan ka qaadanay war saxbada baan ka soo saarnay war waxa kan sidii saxda ahayd maahane een, fannaankii saxda ahaa oo dastuurku qabay ha lagu soo celiyo waxaa lagu jawaabay een, madaxweynuhu ku jawaabay ninna loo joojinaa howsha waa soconaysaa marka mushkiladda faarax iyo shoolo haysata waxa puntland tusay oo oo oo qaladaadkan fe- federaalka ka dhacaya tusi waayey een, iyada qudheeda cadaalad darro ah marka een, annagu in wax la saxaan u taagannahay intaan waxaa la qaylinayna waxa la soco een, wanaaguna wuxuu ku jiraa dowladnimada dowlad dhiska hanaanka dowlad dhiska ha laga wada qayb galo talada ha la ballaariyo talooyinkaa la leeyahay mid walba saddex baa ka diyaarsan moodal walba saddex baa ka diyaarsan ha laga daayo si miyirqaba ha loo sameeyo baarlamaankii annagu waa barakeysanaynaa ninka shoolo uu leeyahay wasiir shoolo een, een, een, siyaasi shoolo uu tilmaamayo uu leeyahay senataradii iyo raggii lasoo doortay dadkii gabdhihii lasoo doortay ha la iimaansado waa iimaansanaynaayo xamar ha shaqo geliso awoodaha la tafaariiqeynayo waxaa ka yidhaahdaan cagta ha loo dhigo halku intaasu ku jiraa baan isleeyahay barnaamijkii falanqaynta toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaan u mahadcelinayaa siyaasi faarax cali shire wasiirkii hore ee maaliyadda puntland wasiir caarshe maxamed aw muuse wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha puntland iyo siyaasi cabdirasaaq shoole safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey dalka suudaan dhammaantiin aad ayaan idinku mahad celinayaa waa mahadsantahay waa mahadsantahay aad u mahadsan
faadumo yaasiin jaamac ayaana soo jeedinaysay faaqidaada toddobaadka